بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال المؤلف رحمه الله ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه waxaan kusoo guda jirnay kitaabkii ahaa manduumat alqawaacid alfiqhiya lilimaam assicdi raxmat ullaahi calayh shiikhu markan wuxuu yidhi wa min masaa'ili alaxkaami axkaamta masaa-isheeda waxaa ka mid a fi tabac ay shay-un ayaa ka mid a shaygaasoo yahbutu sugnaanaya fi tabaci markuu tabac yahay ou shay kale ou raacsan yahay laa ida istaqalla maaha markii uu madax bannaanaado ee fa waqaca uuna dhaco xukunkaasi xukun ansaxaya markaas maaha meeshaan shiikhu wuxuu uga warramay wax ku saabsan waxyaabo hadday wax kale la socdaan laga indhalaabaayo laakiin hadday keligood yihiin oo ay madax bannaanaadaan waxa loo sugaho xukun ah oo loo ogol yahay markay wax kale la socdaan oy wax kale tabaciya seen u yihiin aan markay keligood yihiin loo ogoleyn waxyaabahaasna tusaalayaashoodu waa badan yihiin culamada qaarna waxay dhahaan attaabicu taabicunay dhahayaan attaabicu taabicun kan taabic ah waa mid wuxuu raacsan yahay shayga uu taabica u yahay xukuna marka u sugnaana oo xukunka shayga uu taabica u yahay ayuu yeelana haddii laakiin shaygaas uu maanta ka madax bannaanaa lahaa oo xukunka shaygaas uusan la wadaagi lahayn xukunkan lama siiyeen waxaa ka mid ah baycu alxamli tabacan liummihi canuga caloosha ku jira xoolaha riman canuga calooshooda ku jira in la iibiyo oo si madax bannaan loo iibiyo oo la yidhaahdo hashaan waxa ay rimantan kaa iibiyey hal riyaana kaa siiyey ama hal dollaraan kaa siiyey ama boqol dollaraan kaa siiyey waa xaaraam maxaa yeelay beecaas waa maxay waa bayculmajhuul laakiin waxaa jirta mar canugaas in la iibiyaahi ay bannaan tahay waa goormay laakiin waa markii hooyadiis lagu iibinaayo oo ninkii laba halaad leh haluna ay riman tahay haluna ay galoof tahay oo bilaa rimay ay tahay labada halaadna sida kale miisaanka dhegta da'da ay ka sinan yihiin sayladda markii la keeno wuxuu leeyahay middaanna waa labaatan milyan tanna waa soddon milyan midda galoofka oon rimanayn waa labaatan milyan uu leeyahy midda rimanna wuxuu leeyahay waa soddon milyan soddonka milyan middaanu maxay ku tagtay riman waxaa soddonka milyan geeyey waa maxay waa canuga caloosha ku jira waa bannaantaha markaas in soddonka laga siiyo iyadoo loo fiirinaa canuga ay rimantaho caloosha ku jira canugaas maanta waa la gaday beeciina waa ansaxay laakiin beecii muxuu ku ansaxay wuxuu ku ansaxay tabaciyu ku ansaxay tabacan liummihi yaa beeci ku ansaxay maahane haddii beeci uu madax bannaanaa lahay ma ansaxeen oo lama ogolaadeen lacagtu ama ha yaraato ama ha badnaatee neefkaan riman canuga calooshiisa ku jira intaas layga siiye ama intaas iga sii waa mamnuuc see jahaalaa ku jirtay canugan wuxuu yahay yaa og sax maa waxaa la mid ah canugaas caloosha ku jira hadduu inta soo baxo bannaanka yimaado isagoo nool ee aan la birayn ee uu saas ku dhinto canugii maxaan leenahay waa baktiyaan leenahay laakiin haddii canuga neef riman oo xoola ama geel ama lo ama ari ah neef lo neef xoolahoo riman haddii la gowraco gowrac saxiixa la gowraco ee neefkii canugii oo calooshihiisa ku jira naftu ay ka baxdo canugana naf kusii jiri mayde canugiina saas uu ku dhinto canugaas muxuu noqonaa ma xalaala mase waa xaaraam xalaal waaye maxaa yeelay dakaatu ljaniini dakaatu ummihi waay gowraca janiinka la gowracahi waa midka hooyadii la gowracaa gowrac u ah shardi laakiin waxaa ah inuu ay isku dhex dhintaan hadduu laakiin markii la gowraco fut kasoo yidhaha isagoo nool ee uu bannaan ku dhinta ka warran ama intaan la gowricin asagoo meyda uu soo baxo bakti waa markaas haddaan la gowricin asagoo nool hadduu soo baxo ama intaan la gowricin asagoo dhintay uu soo baxo waxyaabahaas waxaa kaloo ka mid ah baycu lbeyti biasaasihi wa huwa majhuulun lilmushtari ninaa guri iibsaday guriga uu iibsadana waa guriga dhanba waxaa saanqaafka derbiyada mutuleelka aasaaska waa uu iibsaday guriga uu iibsaday calaa kulli gurigaas ou iibsaday waxyaaba waxaa jira qofkan uusan ka warqabin waxaas waxa weeye maxaa aasaaska ku duugan gurigan lagama bilaabin ciidda korkeeda lagama bilaabin ciidda waxbaa ka hooseeya waxaas ka hooseeya qofkan warkama hayo ma dhuxula ma geedaya kurtama ma shamiita ma shuba inta uu qodan yaha war kama hayo beecaas waa ansaxa haddii laakiin waxay ahaa lahaayeen guriga hadduusan qofku aasaas ku gada lahayn ee la dhihi lahaa ciiddan waxa ku duuganaan kaa gaday haddii la yidhaha si aasaasku dhulku ku jiraahe ciiddan waxa ku duuganaan kaa gaday waxay yihiinna aada aqoonin beecaasu markuu keligiis yahay ma ansaxaayo laakiin aasaaska iyo waxa dhulka ku jiraahay markii guriga lagu iibina ansaxa waay waa masaa'ilu alaxkaami fi tabac yahbutu laa ida istaqalla fa waqac ayuu soo guda galaan waxaa kaloo la mid ay dhahan culamada qaar ku miaaliyaan idaa saha alimaamu ay dhahaan lazima alma'muuma mutaabacatuhu fii sujuudi sahwi imaamkii salaadda ku tujinaayay ayaa sahwi galay adiga ma'muumka oo imaamka ku xidhanna wax shakiya kama qabtid salaadaadu inay saxan tahay imaamkii wuxuu usujuud waxa uu sujuuday sujuudi ee sujuudu sahwi haddaad ma'muum tahay maxaa kula sinan inaad raacdo waa raace waad raace laakiin waxaad u raacee waa maxay waxaad u raacee waa raacitaanka aad raacday maanta sujuudda adoon sahwin adigu adoon sahwin maanta oon sahwi kugu jirin iyo shaki kugu jirin oo salaadaadii aan shaki kaaga jirin waxa kalifay oo kuu oggolaaday inaad sujuudu sahwi laba ragca aad sujuuddo waa tabiciyanimada waxaad tabac u tahay maanta imaamkaada tabac u tahay laakiin haddaad kaliga ahaa lahayd bilaa sahwina aada ahaa lahayd labadan sujuudood laguma oggolaadeen marka sheikhu wuxuu yidhi wa min masaa'ili alaxkaami axkaamta masaa-isheeda waxaa ka mid ah fi tabaci ay shay-un ayaa ka mid ah shaygaasoo yahbutu sugnaanaya fi tabaci ay fi tabaciyati raacitaanka uu shay kale raacsan yahay ayuu ku sugnaanaa oo xukunku ugu sugnaanaa laa ida istaqalla laakiin maya haddii uu madax bannaanaado ee fawaqaca sheegaas isagoo madax bannaan ou dhaco xukunkan uma sugnaanaayo masaladaas waa la fahmaan umalayna wuxuu yidhi waalcurfu macmuulun bihi idaa warad xukmun min asharci ashariifi lam yuxad waalcurfu curfigu macmuulun bihi waa mid lagu camal falay idaa warad haddii uu soo arooro xukmun oo min asharci ashariifi sharca sharciga sharafta laho wanaagsan ka ahaaday xukunkaasoo lam yuxad aan xad iyo tacriif loo yeelin iyo qeexitaan alcurfu waa maxay horta marka hore alcurfu tacriifo badanaa la tacriifiyaa waxaa ka mid ah mastaqarat nufuusu alayhi mastaqarat الnufuusu calayhi biha bishahaadati اlcuquuli bishahaadati اlcuquuli wa talaqathu aلطabaa'icu bilqabuuli وتلقته الطبائع بالقبول وقيل كل قول وفعل وترك كل قول وفعل وترك اعتاد عليه الناس waxaan idhi curfiga waxaa la yidhahdaa mastaqarat nufuusu calayhi nufuustu waxay ku dul sugnaatay bishahaadati lcuquuli cuquushuna ay u markhaati kacday wa talaqathu aabaa'icu bilqabuuli abaa'icduna ay aqbashay waxaa kaloo la yidhi kullu qowlin wa ficlin wa tarkin ictaada calayhi annaasu dadku shayga icaadaystaan caadada iyo curfigana culamada qaar waa kala saaraan waxay dhahaan waxbaa farqiga udhexeeya qaarna waa isku miday dhahaan curfigu markii la soo dhaweeyo waa caadooyinka waxyaabaa dadku ay caadaystaan oo dhaqmada dadka ah haddii marka xukun sharciga uu soo arooro xukunkaas iyo shaygaa sharciga ku soo arooray qeexitaankiisu waxaa laga yaabaa mararka qaar inay sharciga ku soo aroortaa laga yaabaa qeexitaankiisu shaygaas maalan alghiiba maxaa la yidhaahdaa dikruka akhaaka bimaa yakrahu yaa qeexay sharcigaa qeexay mararka qaarna waxaa suurtagal ah shayga in luqadda carabiga lagu qeexo luqadda carabiga ah shayga sharciga ah ama xukunka sharciga ah ama shaygan luqadda carbeed inuu xuduud ku leeyahay oo la leeyahay waxaas waxaas ahaa luqadda carbeed shaygan lagu yidhaahdaa sida hadda haddii qorax la yidhaha ama bil la yidhaahdo ama cir la yidhaahdo ama dhul la yidhaahdo waa la yaqaan luqadda carbeed waxa laga wado khilaaf kama taagna labadaas shay marka ayaga waxaa noo caddeeyey sharciga ama luqadaa noo caddays waxaa jira mararka qaar inay soo arooraan ashyaa sharciga ka mid a oo uu sharcigu sheegay laakiin haddana uu sixad u yeelin tacriif iyo qeexitaan gaara uusan u yeelin luqaduna ay sixad iyo tacriif gaara uusan luqadana ku lahayn sheegaaseen u qeexaynaa waxaan u celinaynaa curfigaan u celinaynaa caadada iyo dhaqanka dadkaa loo celinaa waa meesha shiiku uu leeyahay walcurfu macmuulu bihi idaa warad xukmun min asharci ashariifi lam yuxad waxayna dhahaan culimmadu alcurfu muxakamun ay dhahaan meeshaan oo alcurfu muxakamun waxaa laga wadaa curfiga ayaa laga xaakim dhigana maanta meeshaan oo kale isagaa noo talina sheegan waxa curfiga loo curfiga iyo caadada dadku waxay sheegan u yaqaanaan ayaa sheega lagu fasiraa waxay kaloo dhahaan alcaadatu muxakamatun meeshaan oo kale alcaadatu muxakamatu ayadaa muxakamo ah oo laga xaakim dhigana ashyaa marka waxaaba jira sharcigu ou curfiga u celiyey tusaale ahaan ayaddu qur-aanka ahadoo kale wacala almawluudi lahu risquhunna wa kiswatuhunna bilmacruuf yaa ilah yihi subxaanahu wa tacaala gabdhaha ilmaha haysta ilmahaas ay hayaan odayaasha dhalay a waxaa lagu leeyahay gabdhahaas aradbaxooda iyo risaqooda iyo biilkooda iyagaa lagu leeyahay laakiin intou leegyahay biilkaas la siinaa gabadhaas aradbaxa gabadha la arad bixina intou leegyahay bishii ma waxaa la siinaa kun dollar ma waxaa la siinaa laba kun oo dollar boqol kun oo dollar miyaa la siinaa boqol dollar miyaa la siinaa konton dollar miyaa la siinaa toban dollar miyaa la siinaa maxaa la siinaa sharcigu ma sheegay curfigaa loo celishay curfiga waxaa laga wadaa dadkii biilkoodu uu kun dollar yahay agtooda waxaa laga raba waa maxay kunka dollara laga rabaa inay gabadhaas siiyaan dadkii agtooda biilku uu ka yahay shan boqol oo dollar shanta boqolaa laga rabaa ninkii boqol dollar ay ku filan tahay agtiisa oo ascaarta ilaahay agtiisa uu ka jabiyey boqolkaas dollara a laga rabaa curfiga marka loo celiyey waxaa kaloo kale ilahi lehi subxaanahu wa tacaala walilmuطalaqaati mataacun bilmacruufi xaqan cala almuxsiniin muطalaqaadka mataacuna loo baahan yahay oo ka zaayid ah meherkii gabadhii la furay xoogaa qalbi qalbi kab ah waa in la siiyo oon meherka ahayn oo uu yaraan ay jiscin ka dhigatay baaburaac ay ka dhigato laakiin jiscinkaasi intuu leegyahay waxaa loo celiyay curfiga meesha la joogo iyo ninka wax fura la fiirina meesha la joogo iyo ninka wax fura hadduu ninku malyandheeriya ee uu boqol dollar soo taago waxaas wixii u qalmay maaha haddii meesha uu joogo lacagaanba ka socon ou keenana ka war boqol shilin oo baalweyn oo shilin soomaaliya hadduu keeno yaa wax ku falaa waxaas xaggey wax ka joogtaa u yidhaha boqol shilinaan dhiibay qof wax ku fale male boqol shilin jidka hadday bidbidanka qof wax kama dhulka kama qaado waaba dhacday annaga agteen kunka shilinna hadduu jidka bidbidanka waxaa laga yaabaa qofku inuu u foorarsado inuu is yidhaahdo foorarka ad u foorarsay haaba ka dhib badan nacfiga kaa soo gelaya kunkan shilin iyo tobanka kun iyo waxa la midka ah waxaa leeyahy qofka wax ku filan wax u gala siiyaa leeyahy qofka taas marka sharcigu wuxuu u celiyey curfiga waxyaaba waxaa jira sharcigu ou sheegay laakiin isaguna uusa xadaynin sharcigu sidoo kalena luqada aan lagu xadaynin curfina aan loo celin laakiin hadda anagu curfiga inaan u celin aan ku qasbanna sida safarka oo kale axkaam badanaa ka dhalata qofku hadduu musaafir noqdo axkaamaa ka dhalane faman kaana waman kaana minkum mariidan aw calaa safarin faciddatu min ayaamin ukhaar ramadaankii qofki haddii uu safro waxaa loo ogol yahay inuu maalinta ramadaan soonka iska daayo laakiin safarow maxaa ta meeqo kilomitiraad masaafada qofku haddii uu gooyo ama uu gaaro uu musaafirka yahay iyo meesha haddii qofka uu aado uu musaafir noqonahay ama socodkiisa uu safar noqonaa waa intee aayad qur-aana miyaa noo xadiday xadiid nabi miyaa noo xadiday luqadda carbeed miyaa lagu hayaa safar labaatan kilomitira la yidhaha safar soddon kilomitira la yidhahdaa intaba waa maya xaggee loo celinaa marka curfigaa loo celinaa hebel waa safray hebel waa safray socodkii haddaad gasho hebel waa safray laleeyahy adiguna nin safray oo musaafir aad isku taqaano dadkuna meeshaad aadee dadka deegaankaadu ay safar u yaqaanaan dadka deegaankuna meeshii ay haddaad aaddo ay safar u yaqaanaan meesha noocaasa waxaan leenahay waa safar axkaamtii safarkao dhanna waa ka dhalane axkaamtii safarkao dhanna waa ka dhalane meeshii aan saas hayn axkaamta safarku ka dhalanay hadda markiiskaan joognaa afgoy ninkii aada safar miyaan u naqaanaa ceelasha ninkii aadana safar uma naqaan ninkii xamar aadana safar uma naqaan laakiin kii beledweyne aada ka warran ama baydhaba aada ninkii beledweyne aada ama baabuur ha ku aado ama lug ha ku aado ama faras iyo dameer wuxuu raba ha raacee ama baydhaba u raaca waxaas ama u lugeeya musaafir waa waa musaafir agtanada waa musaafir marka waxaan leenahay waalcurfu macmuulu bihi idaa warad xukmun min asharci shariifi lam yuxadan ku tabiiqinaynaa israafka wakuluu washrabuu walaa tusrifuu ilah yidhi subxaana wa tacaala israaf ha samaynina israafoo maxaata xadkaadu intuu leegi sharciga laguma xadin luqadana laguma xadayn xaggee loo celinaa marka israafka aan bannaanayn waxaa loo celinaa curfigaa loo celinaa dad agtooda waxaan israaf ka ahaynaa dad kale agtooda israaf ka ah wixii dadku meesha degani ay israaf u aqoodaan israaf waa yaa laleeyahay qofkan waa musrif aa laleeyahay waalcurfu marka wuxuu yihi shiiku curfigu iyo caadada iyo dhaqanku macmuulun bihi waa mid lagu camal falaayo idaa warada hadduu soo arooro xukmun xukun soo arooro oo min asharci shariifi sharciga shariifkaa ka mid ah oo sharafta leh xukunkaasoo lam yuxad aan sharcigana xad loogu yeelin luqada carbeedna aan xad loogu yeelin mucaajilu maxduuri qabla aanihi qad baaa bilkhusraani maca xirmaanihi mucaajilu lmaxduuri midka maxduurka ah oo markaas mamnuuca ah qofkii degdegsada qabla aanihi waqtigiisii iyadoon la gaarin oo u bannaanaa lahay kaasi ama waqtigii shayga oo bislaa lahay iyadoon la gaarin qad baaa wuxuu la laabtay kaasi bilkhusraani khasaare iyo dembigu la laabtay maca xirmaanihi ayadoo intaas lala qabo mamnuucid iyo xarimid laga xarimaayo wixii uu degdegsaday waaya meeshaan qaacidadan waa qaacidada culamada qaar ay ka cabiraan man istacjala shay'a qabla awaanihi cuuqiba bixirmaanihi qofkii degdegsada shay waqtigiisii ka hor waxaa lagu ciqaabaa shaygaas in laga manciyo naqiida qasdihi ayaa lagu xakumaa oo loo ciqaab looga dhigaa fi dunyaa wa fi laakhira aakhirada qofkii adduunyada mara xariira xirta asagoon ka tooba keenina saas ku dhinta cilmina u lahaa marada xariirtu inay xaaraam tahay cilmina u lahaa marada xariirta in la xirtaa inay xaaraam tahay aakhiro marada xariirta ku xira u maayo adduunyada ninkii khamrada laga dhici waayo oo muslin ah cilmina u leh khamradu inay xaaraamta asagoon ka tooba keenin khamre cabkiina saas ku dhinta asna jannada haddii la geliyo ankee jannada khamre ku cabi u maayo waa man istacjala shay'a qabla awaanihi cuuqiba bixirmaanihi labaduba waxay uga horreeyeen jannada waa uu sugi waayey waa degdegsaday ciqaabaa lagu dhufto markaasaa waxaa laga xirmaaniyey aakhiro axaadiista arrintaas ka warramayna culammadu waa rogrogaan oo waxay dhahaan soo aakhiro lama dhihin wax dadka ahlu jannada laga mamnuuca oo loo diidaa ma jiraan saa dadkan looga mamnuucay cabitaankan dadka kale ay ku raaxaysanayaan iyo lebiska dadka kale ay ku raaxaysanayaan qowlka ugu dhowna wuxuu yahay in ama la ilowsiinaayo inayba jiraan ashyaadaani maba la dareensiinaayo waa awood ilaahay ama maba u baahanaayo ma ujeedaan in dad xihan yihiin dad cabaayaan khamrada dad xariirtay xihan yihiin laakiin maba rabaanba dooqoodaba maaha dooqoodaba maahanali laakiin ma dhacayso in aakhiro qof ay indha jannada lagu indhayu currey maayo qofku saas qof kale u fiiri ay maydo waxay ay cunay ama ay labisan tahay iyadoo quudarrayna wixii wixiina aan heli karin qof u ogolna aan la arag ma dhacayso taas adduunyada qaacidada tadbiiqeeda masaa'ila lagu tadbiiqiya masaa-isha qaar ka mida waa la isku waafaqsan yahay qaar ka midana waa la isku khilaafsan yahay masaa-isha la isku waafaqsan yahay waxaa koow ka ah qofkii dila qofkuu dhaxalkiisa lahaa si bareera u dila inuusan dhaxlaynin waa la isku waafaqsan yahay wiila aabbihiis waxuu ahaa milyandheeriya asaguna waa iska mooryaan ama waa ciyaalfood adoogiina xoolihii waxba ugama ogola isagaa ku hor gudban haddii odogaanu dhintana markuu odogu dhinto wiilku wuxuu noqaa milyandheer uu noqaa milyandheer uu noqonaa shaydaana u sheekeeyey sunuu cabsiiye odoogii ama shan xab uu ku dhufto waa isdhaafiyey danta uu leeyahana waa maxay waa in odoog ka dhinto markuu dhintana uu xoolaha u tashado asagu waxaa la leeyahay man istacjala shaya qabla awaanihi odogaan asigaaba iska dhima lahay oo waktigaaba sugaayey haddii adoo nool adooga uu ka hormari lahaana xoolaha adaa iska lahaa iska lahaa lahaa adaa sugi waayey shaygii soo mahay ilaa uu ka bislaanayey maadaama aad shaygii sugi weysay ilaa uu ka bislaanayey adna ciqaabaa lagugu dhufana xoolihii tirada badnaayo aabbaha awlaa carabka lagu saari maayo haddii ankee toogta lagaa badbaadiso carabkaas lagu saari maa galaas biyaa lagaaga dari maa dhaxalka dad kale kumid ka mid matiin maanic waxaa kugu qumay oo ah min mawaanic alirti yaa kugu qumay waa kugu dhammaatay man istacjala shaya qabla awaanihi cuuqiba bixirmaanihi arrintaasuna waa dhacdaa siyaabo badan u dhacdaa si dadban ba ha u badatee ha u badnaateen si dadban ba ha u badnaatee laakiin haddii la xaqiijiyo qofkan uu lug ku lahay arrinta waa laga mamnuuca dhaxalka waa laga mamnuuca waxaa kaloo la mid ah masaa-isha culamada qaar ay dhahaan waxaa kaloo ka mid a masaa-isha culamada qaar ay dhahaan qaacidadan ay soo gudagelaya in ninku hadduu sakaraadaayo ninku markuu sakaraadi tago ou yidhaahdo heblana waa iga furantaha heblana waa iga furanta danta uu kaleeyahay waa maxay markaas inaysan dhaxalka ka dargelin waayo dhaxalka aysan ka qayb qaadan waxay dhahan culamadu marka maadaama qasadkiisa iyo dantiisu ay ahayd gabadhan inuu dhaxalka seejiyo laakiin furiinkan furiin oo u kasay oo niyadiisa ka soo gaay ousan ahayn waxaa la leeyahy man istacjala shaya qabla awaanihi cuuqiba bixirmaanihi gabadhu xariggii ay dhaxalka ku laheedaa wax laga siinaa xariggii dhaxalka ay ku laheed ayaa la siinaa ama ha dhinto iyadoo ciddada ku jirta ama markay ciddada ka baxdo kadib markay ciddada ka baxdo kadib ha dhinto odagaanu yahy iyo dhalinyaro waxuu raba ha ahaadee culamada qaar waxay dhaheen haddii anke intay ciddada ka baxdo odagaan maalan sakaraadkaa ku dheeraado ficilkaas xunkaa oo xaasnimadana waa sameeyey gabadhiina ciddadii waa ka baxday waa iska niman doonatay ninay guursatay ilmay nin kale u dhale odagii sidii loo sakaraadayo sakaraadka loogu dhibaayey aan naftii ka dhacday markii dambe ayadoo aankee nin kala qabo aa gabadha dhaxalka wax laga siiya culamada qaaraa qabta maxaa yeele man istacjala shaya qabla awaanihi cuuqiba bixirmaanihi wey masaa'il kaloo la isku khilafsan yaho badanna waa jiraan oo culammadu qoloba ay dhinac ay ka fiiriyeen masaa-ishaas waxaa ka mid ah in qofu ayadoo xoolihiisu ay nisaab gaareen sakan ay ku waajibtay markii sanadku soo wareegi rabo oo xoolihii sanadkii oo xoolaha xooluhu soo galeen bishii xooluhu soo galeen markay ku imaan rabto ayuu xoolihii qaar ka mida iska xaraashay xoolihii qaar ka mida u xaraashay sow nisaabka u dhimo sanadkiiyaa yimid xoolihiisii markii la xisaabiyey xoole asaga ku waajibaya ma dhamma se asaga xoolihii qaar ka dhantaale wuxuuna uga dhantaalay xoolaha inaan seke laga qaadin culamada qaar waxay dhahaan taas ninkaas seke laguma leh qaarna waxay dhahaan man istacjala shaya qabla awaanihi cuuqiba bixirmaanihi waayo muxuu ninkan uu ordaayo horta wuxuu ordaayay in sekadu laga wareejiyo soo maahnayn xoolaha masaakiintuna ay ku baaqdaan laga yeeli maaya leeyahy waan dembaabay xeelad xumuu ku dhacayo xeelada yuhuudeed ah xoolihii sekadaana waa in laga qaado xoolihii sekadaana waa in laga qaado waxaa kaloo ka mid a masaaishaas laisku khilaa la isku khilaafsan yahay qaacidadan ma soo gudagelay ma soo gudageli mayso islaana waxay cabtay maalin ramadaan daawooyinka dhiigga caadada keena danta ay ka leedahana waxa waaye in dhiigguna ka yimaado badarkana ay iska daaqdo markaas oo cabitaanka iyo waxa iska cunto se cudurdaar ay yeelanaya hadday dhiig ka yimaadeen oo caado ku dhacdeen oo inay soomanaataba looma ogoleen qofkaas maxaa la samaynaa culamada qaar waxay leeyihiin qaacidaday soo gudageli man istacjala shaya qabla awaanihi iyadoon dhiiggiiba ku dhicin soo iyaduma degdegsan say badar u cunto maalin ramadaan cuuqiba bixirmaaniyaa leeyahay shaygaas waa laga xarimaa waxaa leeyahay ukaadi ha soomina le yani ha afurina le culamada qaarna waxay dhaheen maya ha afurina le la dhihi maayo waa laga leexana waxaa kaloo masaaishaas ka mid ah ninaasoo u afuro ama islaantiisa maalin ramadaan oo u isticmaalo wuxuu yidhi soo qaada boorsadaada islaantii u yidhi baabuurow kula dhacay safaraan nahay u yidhi barqadii markuu meel laxa la sii maraana meeluu kula leexday danta uu ka lahaana waa maxay safarkan ninkaani danta uu safarkan kaleeya waxa waaye waa in afurku u bannaanaado afurku inuu u bannaanaado oo hawlihiisa qabsadou rabaa see la yeelaa afurkii ma u bannaanaana mase u bannaanaa maayo culamada qaar waxay dhaheen man istacjala shaya qabla awaanihi cuuqiba bixirmaanihi qaarna waxay dhaheen waa laga dhaafa marba hadduuba safar ku jiro marba hadduuba safar galay wixii ku dhacay isagaa isku dhigah la yska dhaafay waaya masaa-isha marka masaladan soo gudagelaya intooda badan waa masaa'il la isku khilaafsan yahay asal waxa u aha masaa-isha la isku khilaafsan yahay ninka sida bareerkaa qofku dhaxalkiisa lahaa uu dilay waayahay sheikhu marka wuxuu yihi mucaajilulmaxduuri midka maxduurka degdegsada ay ilmamnuuci calayhi alaana shaygii hadda isaga mamnuuca ka ahaa qofkii degdegsada qabla aanihi ay qabla waqtihi waqtigii shaygaas uu bislaalahay ka hor qofkii degdegsada qad baa'a wuxuu la laabtay kaasi bilkhusraani maca xirmaanihi laba arrimooduu la laabtay wa alkhusraan waxaa laga wadaa alimu qad baa'a bilkhusraani ay bilimi dembi ula laabto waa dembiile maca xirmaanihi isagoo intaas lala qabo xirmaanintii la xirmaani lahaa oo laga xirmaani lahaa xirmaaninta iyo mamnuucida laga mamnuuca wixii uu degdegsaday aabbihiis iyo walaalkiis uu dhexalkiisa lahaa ayuu dilay waa dembaabay sidoo kalena dhexalkii waa laga mamnuuca waxaa laakiin suurtagal ah masaladan inay soo gudagalaan wax qofka uusan ku dambaabeyn asal ahaan uusan ku dambaabeyn laakiin wixii uu rabay laga mamnuucayo furiinku asal ahaan waa maxay waa shay mubaaxa asalku waa asal ahaan waa mubaax qatligoo dilkoo kale maaha laakiin markii uu qasadkan xunkaa u furo waxaa laga yaabaa in xag alle uu ciqaab ka mudto laakiin qasadkiisii xumaana loo ogolaa maayo waa laga burinaa mucaajilu lmaxduuri qabla aanihi qad baa'a bilkhusraani maca xirmaanihi wallahu subxaana wa tacala aclaa waclamu billahi atowfiiq